ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labiyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol soddon iyo toddobaad oo xiriir ah ciidamada iiraan oo xadka bakistaan iyo iiraan ku dilay ciidamo ka tirsan xukuumadda islaamabad diyaaradaha yahuudda oo duqaymo khasaare dhaliyey ka geystay waddanka suuriya militariga suudaan oo diiday inay wadahadal la galaan maleeshiyaadka kooxda r s f iyo imaaraadka carabta oo loo iibgeeyo dahabka sida qarsoodiga looga soo saaro afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaalka ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii laba boqol soddon iyo toddobaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxayna la socodsiinayaa walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintaaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol soddon iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada cadowga yuhuudda iyo maamulka yuhuudda oo ciidankiisa kala baxaya muqayimka jabaaliya wasaaradda caafimaadka ee jiidan ghaza waxa ay sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kiceen in ka badan lix dhacdo oo wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dad gaaraya ilaa iyo toddobaatan iyo shan ruux halka ay dhaawacmeen ku dhowaad laba boqol siddeetan iyo afar kale waxaana xasuuqyadani saacadii lasoo dhaafay martigelinayay deegaanada iyo muqayimaadka dhaca marinka ghaza subaxnimadii hore maanta waxay ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan la beegsadeen guri ku yaala muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida ghaza waxaana ku shahiday duqeyntaasi afar ruux halka ay dhaawacmeen ku dhowaad shan iyo toban kale waxaana sidoo kale burburka dhagaxaanta hoostooda lagu laayahay dad badan iyadoo ay dadka deegaanka iyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka rayidka ay ku howlan yihiin baadigoobka dadka maqan sidoo kale afar ruux oo horle ayaa ku shahiiday wadada alwuxuda ee magaalada ghaza xilli ay halkaasi ku sugnaayeen dad ku sii jeeday muqayimka jabaaliya ah waxayna diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay si bareera u beegsadeen dadkani waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan iyadoo ay jiraan kuwo kaloo dhaawacyo soo gaadhay duqeymo kala duwan oo ka dhacay magaalada rafax saacadihii lasoo dhaafay waxaa ku shahiiday labaatan iyo kow ruux oo iskugu jiro dumar iyo carruur aan waxba galabsan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda ay madaafiicda goobta la dhaceen isbitaallo ku yaala magaalada rafaax iyadoo ay halkaasi ku sugnaayeen dad barakacyal ah halka ay sidoo kale ku sugnaayeen dhaqaatiir iyo shaqaalo badan oo caafimaadka ka mid ah waxaana la soo warinayeen duqeymahaasi ay geysteen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed xaafadda assalaam ee bariga magaalada rafaax waxay ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan la dhaceen meel ay ku hooyanayeen dad barakacyal ah waxaana goobtaasi kusoo dhacay dhowr gantaal oo ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo ay carruur ka mid yihiin waxaana sidoo kale gebiyaaan burburay goobtii ay duqeyntu haleeshay oo ahayd meel ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah muqayimaadka ay subaxnimadani duqeyntu ka dhacday waxaa ka mid ah muqayimka ashaad iyo magaalada ghaza waxaana halkaasi ku shahiiday lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan kana biidaha dadka halkaasi kusoo barakacay waxaana maalmihii lasoo dhaafay muqayimkani laga dareemayey xaalad deganaan ah iyadoo ay in badan oo ka mid ah barakacyaasha ay halkani soo aadeen guri dabaqaha oo ku yaal magaalada beytlaahi ee ghaza waxayna yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan oo gallaaftay nolosha tobanaan ruux oo shacab ah guriga dabaqa ayaana gebiyahaantiisa burburay kadib markii ay ku habsatay duqeyntani xoogan tirada shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun boqol toddobaatan iyo kow ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan siddeetan iyo kow kun afar boqol iyo labaatan kale waxaana saacadaha soo socda laga yaabay inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay yuhuudda arxanka daran weli wadaan duuqeymaha iyo xasuuqyadii u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku sugan ghaza dhanka kale waxay ciidamada yuhuudda xukugalle ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed halkaasoo ay ku dhibaatayeen dad badan oo shacab ah meelaha ay xukugallada ka geysteen ciidamada yuhuudduna waxaa ka mid ah magaalada duubaas waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda iyo dhallinyaro hubaysan ku dhex maray dagaallo xoogan waxaana dib loo celiyey ciidankii soo duulayaasha ee yuhuudda sidoo kale magaalada raamallah waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen falal arxan darro ah oo aan marnaba la suuraysan karin iyagoo dab qabadsiiyey suuqa weyn ee magaaladaasi waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ee halkaasi ku sugnaa sidoo kale weerar rasaaseen ayay ka geysteen ciidamada yuhuudda bartamaha magaaladaasi waxaana halkaasi ku shahiiday wiil dhallinyaro ah xadgudubyo kala duwan ayay sidoo kale ka geysteen yuhuudda magaalada naabulis ee daanta galbeed waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba ruux kadib markii ay magaalada xog ku soo galeen ciidanka yuhuudda magaalada khaliiliyayna waxaa ka dhacay iskoorimaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iskoorimaadkan ayaana yimid kagadaan markii ay magaalada xog ku soo galeen ciidamada gumaystaha yuhuudda geesta kale ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku jooga khaza ayaa qirtay in ilaa iyo saddex askari looga dilay dhismo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza taliska yuhuudda waxa ay sheegeen askartani ay ku leedeen qarax lagu rakibay dhismihii ay ku sugnaayeen waxaa kaloo la laayahay hal askari kaasoo tirada dhimashada ka dhigi kara afar askari idaacadda ku hadasha afka ciidamada yuhuudda ayaana sidoo kale sheegtay in shan askari ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid a ay dhaawacyo halis ay yihiin warbaahinada cadowga qaarkood ayaa qaraya in dhismaha ay ku dhaawacmeen toban askari islamarkaana ay shan ka mid a xaalad khatara ku sugan yihiin ilaa bilowga bishan aynu ku jirno waxa uu taliska ciidamada yuhuudda qiranayeen isku geen askarta looga dilay khaza ay gaarayaan labaatan iyo toddoba askari dhanka kooxaha muqaamadu waxa ay sheegeen in ay galabnimadii shalay beegsadeen shan iyo toban ka mid ah askarta ciidamada cadowga yuhuudda kuwaas oo noqday wax dhinta iyo wax dhaawacma ugu dambayntii maamulka yuhuudda ayaa bilaabay inuu ciidankiisa kala baxo muqayimka jabaaliye ee waqooyiga marinka khaza halkaas oo dhowaan askar badan looga dilay kuwo kalena in nolosha looga qabtay ay sheegeen kooxaha muqaamada wargeyska yuhuudda ee yadiico daxranood ayaana ku waramaya in guuto ka mid ah guutooyinka ciidamada yuhuudda laga soo saaray jabaaliya sideed bilood ka hor maamulka yuhuudda ayaa sidan oo kale ogala baxay ciidankiisa muqayimka jabaaliya mar kale ayayna yuhuuddu sheegeen inay dib ugu laabanayaan dhowaan waxayna ku andacoonayeen inay burburinayaan dib u soo laabashada awoodda muqaawamada laakiin mar kale ayayna muqayimka jabaaliya noqotay goob lagu faystay hilbaha ciidamada yuhuudda dhanka kalena taliyihii hore ee ciidamada yuhuudda oo hadda ah wasiir ka tirsan golaha dagaalka ayaa si adag u dhaleeciyey netanyahu oo uu sheegay inuu yuhuudda ku hogaaminayo guuldarro waxa uu intaa ku daray qofkii yidhaahda waxaan kala diraynaa guutada muqaawamada ee rafaax kadibna waxaan soo celinaynaa dadka laafduubtay wuxuu ku hadlay dhalanteed waxaana u baahannahay saddex ama shan sano si aan u helno xasilooni muqaawamadun waa urur fikri haddii ay maanta doorasho ka qabtaan khazana waa ay guulaysan lahaayeen ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa taliyihii hore ee ciidamada yuhuudda haddana ah wasiir ka tirsan golaha dagaalka ee maamulka yuhuudda يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana soo jeedinaya walaalkeen maxmed ciise aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamada iiraan ayaa xuduudda bakistan ku dilay askar ka tirsan xukuumadda islaamabad xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xuduudda dalka bakistan kaasoo ay fuliyeen askar ka tirsan xukuumadda shiicadaha iiraan ayna dileen askar bakistaaniyiin ah wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa saraakiil ku sugan dalka bakistan ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan afar askari oo bakistaaniyiin ah ay dhinteen laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada xukuumadda shiicadaha iiraan ay rasaas ku fureen goob ay ku sugnaayeen askarta bakistan oo u dhow xadka gobolka bolojistan ee koonfur galbeed bakistan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in askarta xukuumadda shiicadaha iiraan ay si bareer ah rasaas ugu fureen kuwa xukuumadda bakistan nuciim cumraani oo ah mas-uul ka tirsan xukuumadda bakistan ayaana sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sababta ka dambeysa weerarka ay soo qaadeen askarta nidaamka shiiciga ah waxaa xusid mudan in madaxweynihii geeriyooday ee xukuumadda shiicadaha iiraan ibraahim ra'iisi uu booqasho qaatay muddo saddex maalmood ah ku tegay dalka bakistan bishii abriil ee lasoo dhaafay xili labadan dowladood ka howlanayaan dib u hagaajinta cilaaqaadkooda kadib dagaalo culus oo aan horey loo arag ay sanadkan ku dhex mareen labada daraf booqashada uu ra'iisi xilligaasi ku tegay dalka bakistan ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo wax ku ool ah oo loo qaaday sidii dib loogu celin lahaa cilaaqaadka nidaamka shiiciga ah la leedahay xukuumadda islaamabad dowladda iiraan iyo bakistan ayaa waxaa ka dhexeeya waxayna xaaladdu kasii dartay bishii juun ee lasoo dhaafay kadib markii ay labada dhinac isweydaarsadeen duqeymo culus kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa ugu xumaa ee ka dhex dhaca dowladahan xilligaasi waxay bakistan u yeertay safiirkeeda u fadhiyey tehraan umana ogolaan dhig inuu ka tallaabto islaamabad waxa usii dheeraa inay baajisay dhammaan wadahadaladii diblomaasiyadeed iyo xiriirkii ganacsiga ee heerka sare ahaa ee ka dhexeeyey iiraan waxaa la sameeyey juhud badan si loo xaliyo xiisadaha ka dhex taagan darafyadan iyo in dhinac walba uu ixtiraamayo madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee midka kale iyadoo ay weheliso ballanqaadi lagu xujeynayo iskaashiga amniga iyo codsiga ku aadan in labada safiir ay dib ugu soo laabtaan xidhalkooda bakistan waxa ay sheegaysaa inay beegsatay fariisimo ay ku sugan yihiin kooxaha xoreynta gobolka bolojistan halka iiraan ay wariyadana sheegayso inay beegsatay kooxaha jamaacada la magac baxday jeyshul cadli kooxahaas oo ku kala sugan iiraan iyo bakistan balse ay wararku tilmaamayaan in duqeymaha ay beegsadeen ciidamo kala taabacsan labada dowladood jamaacadkan hubaysan ayaa waxa ay ka howlgalaan bolojistan oo dhaca koonfur galbeed ee bakistan iyo mandiqada sistan oo iyadana dhacda bolojistan ee isna ku yaala koonfur bari ee dalka iiraan waxa ayna marar badan fuliyeen weerar lagu laayay askar ka tirsan xukuumadda islaamabad iyo tehraan geeska kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo khasaare dhaliyey ka fuliyey dalka suuriya wararka ka imaanaya dalka suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee shaam ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda halkaasi ka fuliyeen duqeymo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dad rayd ah wakaaladda wararka ee nidaamka nuseeriyada bashaar al asad ayaa shaaca ka qaaday in duqeymaha diyaaradaha yuhuudda ay beegsadeen guryo ay degan yihiin dad rayd ah oo ku yaala mandiqada banyaas ee gudaha dalkaas waxa ay shaacisay in cunug yar uu ku dhintay duqeynta ayna ku dhaawacmeen toban ruux oo kale iyadoo sidaba caadadu ah sheegtay in ay nidaamka difaaca hawada ay ka hortageen weerar ay fulin rabeen diyaaradaha yuhuudda oo ka dhaca magaalada ximis diyaaradaha cadowga israa'iil ayaa weerar cadowtooye ah ay ku soo qaadeen dhanka dhulka lubnaan waxa ayna beegsadeen xarun iyo mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ah ee ku yaala magaalada banyaas ee mandiqada saaxilka kaasi oo sababay dhimashada gabar yar iyo dhaawaca toban ruux oo rayid ah iyadoo ay jiraan khasaare hantiyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay nuseeriyada oo ay baahisay wakaaladda wararka ee saana markaska waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa dhankiisa sheegay in saddex askari oo suuriyaan ah balse u shaqaynayay maleeshiyaad taabacsan shiicada lubnaan lagu dilay duqeen ka dhacday baadiyaha magaalada ximis ee dalka suuriya waxa uu sidoo kale xaqiijiyey geerida gabadha yar iyo in duqeynta ay beegsatay warshad lagu sameeyo doomaha kalluumaysiga halkaas oo ay ku sugnaayeen laba ruux oo aan nolol iyo geeri toona lagu heenin laba iyo toban ruux oo dhaawacyo qaba ayaa la dhigay isbitaalada magaalada banyaas kadib markii ay duqeymaha lala beegsaday guri la degan yahay oo ku yaala magaalada ayuu sidoo kale yidhi markaska waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa marar badan duqeymo ka fuliyey dalka suuriya kuwaasoo ay ku beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada nuseeriyada iyo maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicadaha iiraan waxaana intaasi dheer in duqeyn ay sidoo kale beegsadaan dad rayd ah kuwaasoo ay waxyeelo kala duwan kasoo gaarto duqeymaha dhanka kale maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa lagu eedeeyey inay hareeyeen magaalada alfaashar islamarkaana ay u dhaceen guryaha ay degan yihiin dad rayd ah halka ciidamada milatariga suudaan oo u dagaalamaya sidii u ilaashan lahaayeen aagagii ugu dambeeyey ee ay ku sugan yihiin gobolka daarfuur ayay mandiqada ka geysteen duqeymo xoogan dadka deegaanka ayaa sheegaya in duqeymaha si ay isweedaarsanayaan labada dhinac ay ku soo dhaceen magaalada islamarkaana ay burburiyeen guryo dhowr ah iyadoo dadka wax yar mooyaane inta kale aysan awoodin inay gaaraan isbitaalada taasoo ay sii dheer tahay inay go-an yihiin adeegyada biyaha iyo korontada oo asaasi u ah nolosha dadka ugu dambeyntii milatariga suudaan ayaa diiday dalab kaga yimid maraykanka oo ah in ay wadahadal la furaan r s f taliska milatariga xukuumadda suudaan ayaa gaashaanka u duruuray dalab ku aadan inay dib ugu laabtaan wadahadaladii nabadda ee ay la lahaayeen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kadib wadahadal dhex maray hogaamiyaha suudaan cabdilfataax al burhaan iyo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antonio blinken kumanaan ruux ayaa dhimatay halka in ka badan sagaal milyanna ay ku barakaceen dagaalada xooggan oo u dhexeeyey ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah waxaana muuqanaysa in labada dhinac aysan diyaar u ahayn inay galaan wadahadal lagu soo afjarayo colaada marnaba ma aadi doonno jidda qofkii doonaya in sidaasi sameyno ugu horeen waa inuu nagu laayaa dalkeena kadibna uu lafaheena geeyo jidda ayuu yidhi caqaar oo ah hogaamiyaha kooxda falaago ah oo hore u dhisnayd hadda ahna ku-xigeenka madaxa golaha sare milatariga suudaan tani ayaa mugdisii gelinaysa rajadii laga qabay inay waawaan isugu keento dhinacyada ku loolamaya dalka suudaan oo dhibaato ba-an ku haya dadka rayidka ah xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada ka socda dalkaas si gaar ah mandiqada ku teedsan waqooyiga caasimada suudaan ee khartuum iyadoo duqeymo diyaaradeed iyo kuwa madaafiic loo adeegsaday laga soo sheegayo deegaanadaas wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda suudaan ayaa sheegtay in blinkin uu hogaamiyaha suudaan kala hadlay siday u habboon tahay in lagu soo afjaro colaada suudaan lana siiyo wadahadallada ay dhexdhexaadiyaasha ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga ee ka socda magaalada jiddah kuwaasoo muddo bil ah hakad ku jiray kadib markii lagu fashilmay in la gaaro xabad joojin waarta maalik caqaar ayaa qoraal uu daabacay waxa uu sheegay in shir madaxeed gaar ah ay xisbiyada siyaasadeed ee rayidka ah ay ku yeelanayaan adis ababa ee caasimada dalka etoobiya kaasoo lagu golleeyahay in meel loogu soo wada jeesto hadafka lagu soo afjarayo dagaalka suudaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hogaamiye xamdaan dokhlo ayaa hore u sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal balse labada dhinac ma aysan fulin balamihii hore ay u gaareen taasoo cajisigelinaysa in mar kale dib la isugu keeno laguna qanciyo heshiis xabad joojin ah azmada ugu weyn ee hadda ka taagan ayaa ka jirta magaalada alfaashar oo ah caasimada gobolka waqooyi ee daarfuur waxaana dagaalada halkaasi ka socda tan iyo tobankii bishan mey lagu dilay in ka badan boqol afartan iyo shan ruux halka ay ka barakaceen saddex kun iyo lix boqol oo ruux sida lagu sheegay tirkoob ay soo saareen waxaa loogu yeeray qaramada midoobay iyo hay-adaha dhakhaatiirta ee aan xuduudda lahayn intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaana dib idinkuga celinaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في جزري عرفت
وكالأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa dowladda imaaraadka carabta ayaa loo iibgeeyaa dahabka sida qarsoodiga looga soo saaro afrika iyadoona warbixin soo baxday ay daaha ka rogtay in boqolaal kun oo tan oo dahab ah ay si sanadla ah u gaaraan dalka imaaraadka carabta warbixin ku aadan waxaynala socodsiinaya walaalkeen maxmed cali aadan warbixin cusub oo maanta oo khamiisa uu baahiyey markas caalami ah oo ka hadla arrimaha horumarka ayaa lagu sheegay in dahabka laga soo saara afrika ee loo tahriibiyey imaaraadka carabta uu sii kordhay tobankii sano ee lasoo dhaafay boqolaal kun oo tan oo dahab ah oo ku kaca tobanaan bilyan oo doolarna ay si sharci darro ah uga soo baxaan qaaradda afrika sida lagu sheegay warbixintan uu baahiyey markaska suwayslid waxaa sanadkii laba kun laba iyo labaatanka laga soo tahriibiyey afrika dahab dhan afar boqol soddon iyo shantan kuwaasoo lacag ahaan ka badan soddon bilyan oo dollar inta ugu badan dahabkaana waxaa lasoo baxay dahab qodato gacmahooda ku shaqaysta oo aan taabacsaneyn sharikado waaweyn oo diiwaan gashan dalka imaaraadka carabta ayaa noqday wajahada koowaad ee ra-iisiga ah ee loo daabulayay dahabkan tirada badan ee laga soo saaray dalalka afrika iyadoo la wareegtay afar boqol iyo shantan oo kamida dahabkii laga soo saaray afrika sanadkii laba kun laba iyo labaatanka sida ay warbixintu tilmaamaysana wadarta guud ee dahabka gaaray imaaraadka carabta sanadkii laba kun laba iyo labaatanka waxa uu gaaray laba kun iyo shan boqol oo tan kuwaasoo qiimo ahaan ku kacaya boqol shan iyo toban bilyan oo dollar mas-uul ka tirsan dowladda imaaraadka carabta oo la hadlay wakaalada wararka ee royters magaciisana aan la shaacin ayaa tilmaamay in dowladdu ay qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo lagu daweynayo cabsida la xiriirta dahabka tahriibinta lagu soo gelinayo dalka lana meelmariyey xeerar cusub oo la xiriira dahabka macaadinta iyo waxyaabaha kale ee dhaymanta ama qaaliga ah laba kun sagaal iyo tobanka warbixinta ay daabacday wakaalada wararka ee royters waxaa lagu sheegay in dahab aad u fara badan oo ka yimaada afrika uu soo gaaro suuqyada imaaraadka carabta kuwaasoo noqday albaabka laga galo suuqyada dalalka yurub iyo maraykanka marka laga soo taga in dahabkan sida tahriibka ah afrika looga keeno loona iibgeeyo imaaraadka carabta in lagu weynayo lacago badan oo canshuuro ah waxa ay dowladaha iyo khubarada qaar tilmaamayaan in tani ay ka turjumaysa jiritaanka dhaqaale la loolami kara kan rasmiga ah ee dowladaha gacanta ku hayaan kuwaasoo loo adeegsan kara lacag dhaqista maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada iyo ka baxsashada cunuqabateenada sida ay tilmaamayaan marik omil oo ah mas-uul ka tirsan markaska suwayslid ahna mid ka mida ragga diyaariyey warbixintan ayaa aaminsan in dahabka ka yimaada afrika ee la keena imaaraadka carabta halkaasi lagu soo shiilo kadibna loo iibgeeyo suuqyada ganacsiga ee yurub iyo maraykanka maadaama soo maritaanka imaaraadka carabta uu sharciyad ku kasbanayo dahabka sida uu sheegayo baarahan haddiiba aan aragnay in ka badan afar boqol oo tan oo dahab ah oo sanad gudihii soo gaaray imaaraadka iyagoo ku socda sifo sharci darro ah waxa ay tani caddeen u tahay in dulduleelo ay ka furan yihiin hanaanka fulinta qawaaniinta ee dalka ayuu leeyahay marik omil oo ah mid ka mid a baarayaasha qoray warbixintan sida ay warbixintu sheegayso badi dadka ku nool qaaradda afrika ayaa asaaliib qadiimi ah u adeegsada dhalaalinta dahabka iyo habeentiisa waxaana sanadkii laba kun laba iyo labaatanka xirfadleyda afrikaanta ah ay soo saareen in ka badan shan boqol oo tan oo dahab ah sida warbixinta lagu sheegay inta badan dahabka loo iibgeeya imaaraadka ee ka yimaada afrika waa midka ay soo saaraan shaqaalaha gacantooda ku xamaasha iyo sharikado yaryar oo macmal ah shaqada dahab qodista iyo dhalaalintiisa ayaana malaayiin qof oo ku nool qaaradan hodanka ah balse reer galbeedka faqriga ku tilmaamaan u ah isha keliya ee ay nolol ahaan ku tiirsan yihiin waxaa jira laba wajiileyn ay ku dhaqanto dowladda switzerland taasi oo inta badan aan ogoleen in dalalka afrikaanta ah ay ka iibsata dahabka ay soo saartaan balse taas beddelkeeda waxa ay soo iibsataa dahabka afrika laga keena ee imaaraadka lagu iibiyo ayuu leeyahay xubin ka mida baarayaasha qoray warbixintan uu daabacay markaska suwayslid oo looga hadlaya in imaaraadku uu yahay dalka ugu badan ee sifo sharci darro ah loogu iibgeeya dahabka laga soo saaro qaaradda tan afrika halka sharikadaha switzerland ay dahabka kasoo iibsadaan warshadaha caalamiga ah waxa ay sharikadaha imaaraadka carabta dahabka kasoo gataan sharikado yaryar oo ka furan afrika latin america iyo aasiyada koonfureed iyagoo kusoo gadanaya qiimo aan sidaasi u badnayn sanadkii ka dowladda switzerland waxa ay baaritaan ay samaysay ku sheegtay in dahabka sida xatooyada ah looga soo qaado deegaanada loolanada milatari martigelinaya ee afrika ay sii kordheen intooda ugu badanna loo iibgeeya dalalka imaaraadka carabta shaybaarka yurub ee arrimaha bariga dhexe fadhigiisuna yahay magaalada jeneva ayaa isaguna tilmaamay in dahabka ugu badan ee ka yimaada afrika laga soo daabulo dalalka suudan tanzaniya zambiya gaana iyo kuwo kale waxa uu intaa ku daray in tallaabadan sida sharci darada ah dahabka looga soo daabulo afrika laguna keena imaaraadka carabta iyo dowladaha dalalkaasi ka jira ka luminayso inay ka faa'iideystaan ilaha dhaqaale ee dalalkooda iyadoo ay intaa dheer tahay inaanan helaynin canshuuraha lagu soo rogi lahaa dahabkaas haddii la mariyo laamaha dowladeed bangiyada dalka switzerland iyo warshadaha dhalaaliya dahabka ee dalkaasi ku yaala ayaa ku faana inay ilaalinayaan xeerarka caalamiga ah ee la xiriira soo iibsashada dahabka islamarkaana ay la macaamilaan sharikado ku tilmaaman mihnad iyo mas-uuliyad oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala imaaraadka carabta laakiin sida muuqata waa sheegasho aan sal iyo raad midna lahayn oo ka fog xaqiiqada maadaama la ogyahay in sharikadaha imaaraadka carabta ay sifo sharci darra ah kusoo iibsadaan dahabka sida ay ku doodayso warbixinta sanadkii ka hay-ad caalami ah oo korjoogteen ka haysa lacag dhaqista iyo waxa loogu yeera maalgelinta argagixisada ayaa dowladda imaaraadka carabta waxa ay si rasmi ah ugu dartay liiska dalalka sida xoogan loo muraaqabeynayo maadaama dowladani aanay si adag u ilaalin xeerarka la xiriira ganacsiga siiba sharikadaha u qaabilsan arrimaha dahabka iyo macaadinta christoph filid oo ah madaxa iskaashatada dahabka iyo macaadinta ee dalka switzerland ayaa tilmaamaya in dubay inkastoo ay tahay suuq muhiim ah marka laga hadlaya arrimaha dahabka haddana aanay wax weliba oo ka yimaada si fudud u qaadan karin dubay waa suuq muhiim ah marka laga hadlayo howlaha ganacsiga la xiriira ee dahabka iyo macaadinta laakiin weli lama gaarin waqhtigii aan innagoo indhaha isku hayna qaadan lahayn wax weliba oo ka yimaada ayuu leeyahay christopher filid waxa uu intaa ku daray waxaa caddaatay in badi dahabka laga keenay imaaraadka carabta uu ka yimaada afrika isagoo maraya deegaano aanu nidaam qaanuuni ah ka jirin oo martigelinaya loolana sababaya falal dembiyeedyo caalami ah laakiin inkastoo ay sidaasi isaga dhigayaan dalalka yurub inay yihiin kuwa nidaamka ilaalinaya haddana haweeney lagu magacaaba hunter oo ka mid a baarayaasha soo saaray warbixintan waxa ay leedahay suuqyada switzerland iyo ingiriiska kama dhigna inay ka maran yihiin nidaam darida intaba ay ku xiran yihiin suuqyo ku yaala dalal kale oo la aaminsan yahay inay soo gaaraan wadamo dahabka lagu soo dhaqo sida khubarada warbixinta qoray ay tilmaamayaan waxaa shaki ku jirin in suuqyada switzerland ay soo gaaraan shixnado dahab ah oo ka yimaada imaaraadka kuwaasoo aan lahayn isha rasmiga ah ee laga keenay ama ka yimaada dalal ay dagaalo ka socdaan ama jihooyin isku dayaya inay ka baxsadaan cunuqabataynada dhaqaale ay reer galbeedku ku hayaan ruushka dahabka oo lagu tiriya mid ka mid a hantida ugu qaalisan ee dunida taalla ahna lacag soo jireen ah oo aadanuhu uu weligiis isticmaali jiray siina isticmaali doono ayay reer galbeedka ku amartaaglaynaya dunida isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan oo ay xadidaan waxaana cid weliba oo aan iyaga taabacsaneen oo dahab soo saarta ay ku tilmaamayaan inay ka hortimid qaanuunka dowliga ah hadafka rasmiga ah ee ay leeyihiin ayaa ah in dahabka uu iyagu ku koobnaado oo ay keed ahaan u dhigtaan bangiyada halka lacaga hawada ah ama waraaqado lagu faraqayo dadyowga kale taasoo ka dhigan gumaysi dhaqaale iyo duulaan maskaxeed ay adag tahay in laga xoroobo ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي
في حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى